alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa waa dersigii tobnaad kitaabka suwar min xayaati saxaaba cabdullaahi binu jaxshin saxaabiga la yidhaahdo taariikh nololeedkiisii iyo tarjamadiisii weeye awalu man qofkii ugu horeeyey duciya loogu yeeray biamiiri اlmu'miniina qofkii u horeeyey oo amiirulmu'miniin lagu magacaabay ayuu ahaa awalu huwa saxaabigani awalu man qofkii u horeeyey weeye kaasoo duciya loogu yeeray biamiiri اlmu'miniin alsaxaabiyu saxaabiga aladii saxaabigaasoo nasuuqu aan kaxaynayno canhu xaggiisa alxadiida ka waranka iyo sheekada al'aana iminka wahiiqu silati weeye xiriirkiisu mid uu adag yahay birasuulillaahi ou la xiriiro sala allahu caleyh wasalam xiriirka nebiga kala dhexeeyey saxaabi ou adag yahay buu ahaa xiriirkaasi waa adkaa wa waaxidun misna waa mid oo min asxaabil awaliyaati ka mida horumaryaalka asxaabi alawaliyaati horumaryaalka asxaabteeda fil islaami islaamnimada dhexdeeda mid ka mida weeye kuwii awaliyaadka u saaxiibka ahaa waay marka alawaliyaat waa horanyaal min asxaabi alawaliyaati horanyaal waxyaale loo horeeyo asxaabteedii mid ka mida weeye fil islaami islaamnimada dhexdeeda fa huwa saxaabigaani ibnu camati rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay eedadays wiilkeedii weeye daalika arrinkaasina haabitun weeye maxaa yeelay lianna ummahu hooyadiis umaymata la dhihi jiray umayma binti cabdilmudalib kaanad waxay ahayd camata nebiy nebiga eedadiis calayhi salaatu wasalaam nebiga dee muxamed bin cabdillaahi bin cabdilmudalib weeye ninkaana waxaa dhashay umayma binta cabdilmudalib wa huwa ninkaani mar labaad siiru rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nebi moxamed seedigiis weeye daalika arrinkaasna xaasilun waa mid jira haabitun weeye lianna ukhtahu walaashiis zaynaba binti jaxshin kaanad waxay ahayd zawjata nebiyi nebiga zawjadiisii nebiga alkariimi wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalam wa ixdaa ummahaati almu'miniina dadka mu'miniinta hooyooyinkood mid ka mid ah ayay gabadhaasi ahayd maadaama nebiga xaaskiisii ay ahayd wa huwa ninkaani awalu man weeye intaasoo waa wada xiriir xiriirka uu nebiga la lahaa waa adagyahay eedadii baa dhashay oo waa nebiga seedadiis seedigiis oo wahuwa awalu man weeye cuqida lahu loo guntay liwaa-un calan fil islaami islaaminimada dhexdeeda qofkii ciidan loo guntay oo calan loo dhiibay buu ahaa wa huwa bacda daalika intaa dabadeed awalu man qofkii ugu horeeyey weeye duciya loogu yeeray amiira almu'miniin innahu ninka aan ka sheekaynayno saxaabigaasi cabdullaahi binu jaxshin alasadiyu weeyaan aslama waa islaamay cabdullaahi binu jaxshin qabla an yadkhula annabiyu calayhi asalaatu wasalaam nebigu intuusan soo gelin daara alarqam daartii caanka ahayd oo daaru larqam la dhihi jiray intuusan nebigu imaan fa kaana saxaabigan wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina kuwa u horumaray ila alislaami islaamnimada u horumaray walamaa adina annabiyu calayhi asalaatu wasalaam nebigu marka uu idnay liasxaabihi asxaabtiisa bilhijrati inay u hijroodaan ila almadiina magaalada madiine la yidhaahdo firaaran cararid darteed bidiinihim diinkooda ay la kala cararayaan min adaa qurayshin quraysh dhibaatadeeda kaana cabdullaahi binu jaxshi wuxuu ahaa haaniya almuhaajiriina dadkii hijrooday ninka labaad buu ahaa qofkii koowaad qofka ku xigou ahaa id cile lam yasbiqhu hijrada ugama hormarin lam yasbiq ugama hormarin hu saxaabigan ilaa haada alfadli fadligaa oo hijradaaya ilaa abuu salamata saxaabiga abu salama la dhihi jiray oo ummu salama qabay keliya unbaa uga hormaray wuxuuna ahaa saxaabigaas abu salamuhu nebigay isku naas nuugeen calayhi salaatu wasalaam ummu salamow guursaday gabadhaa markuu ka dhintayna ummu salama markii dambe nebigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam calaa ana alhijrata iyadoo hijradu ilallaahi alle xaggii loo hijroodo iyo wa mufaaraqati alahli ahelka oo laga tago iyo walwadani wadanka oo laga tago fii sabiilihi ilaahay waddadiisa darteed looga tago lam takun aysan ahayn amran amar jadiidan ku cusub calaa cabdillaahi bini jaxsh hijro la galo cabdullaahi binu jaxshi kuma cusmayn kuma cusbayn faqad haajara waa hijrooday huwa isaga iyo wa bacdu dawiihi saaxiibadiis qaarkood qabla daalika hadda ka hor waqtigaa ka hor ila alxabash dadkii xabashi u hijrooday bay ahaayeen marka hadda in tamisna la tago madiine loo hijroodo kuma ay cusbayn dadkii horay xabashi u aaday buu ahaa lanna hi laakina hijratahu hijradiisa haadihi lmarata maradan dambe kaanad waxay ahaatay ashmala mid shamlin badan wa awsaca waasacnimo badan faqad haajara macahu maciisa waxaa hijrooday ahluhu ehelkiisibaa hijrooday iyo wadawuuhu saaxiibadiis iyo wasaa'iru bani abihi aabbihiis yaa wiilashiisa dhammaantood aabbiyu intuu dhalay rijaalan rag iyo wa nisaa'an dumar wa shiiban kuwa cira leh wa shubbaanan kuwa dhallinyaro ah wa sibyatan wiilal yaryar wa sabiyaatin iyo gabdho yaryarba faqad kaana beytuhu intaaba gurigiisay joogeen gurigiisu wuxuu ahaa beyta islaamin islaamnimo gurigeed wa qabiiluhu jihadiisuna waxay ahayd qabiila iimaanin iimaan qabiilkii bay ahayd famaa infasaluu kama ay soocmin can makata magaalada makaad kama ay bixinin bimacnaa kama soocmin xataa badat ilaa ay diyaaruhum ilaa ay ka daahirtay diyaaruhum daarahoodii xasiinatan xaalay tahay mid tiiraanyaysan ka'iibatan oo murugaysan guryo laga guuray oo laga qaxay oo waxay guryihii haddiiba noqdeen cidla ah oo tiiraanyaysan waqadad guryahaasi waxay ahaatay khawaa'an mid maran khalaa'an oo cidlo ah waa laga waa laga guuray dadkii oo dhan baa ka tegey kaan lam yakun waaba yadowsan ahaan fiihaa guryaha dhexdooda aniisun mid aniisoo wehela min qablo horay qof la weheshadoo wehelaba inuusan joogi jirin baa moodaa oo walam yasbur uusan cawaysimin fii rubuucihaa guryaha dhexdooda saamirun mid cawaysima guryahan weligood lagu caweyn oo lagu saaman leylin oo lagu soo jeedin ayaaba moodaa saamir daay waay saamiri saamirkaa weeye waa cawaysinkaa weeye sheekadaas weeye xilligaa dambe ah walam yubdi ma tegin kayru qaliilin waxba yar wax aan ahayn calaa hijrati cabdillaahi cabdullaahi markuu hijrooday iyo waman macahu dadkii la socday xataa kharaja ilaa ay ka baxeen zucamaa'u qurayshin quraysh duqowdoodii odayaashoodii hogaamiyaashoodii yaduufuuna xaalay dawaafayaan fii axyaa'i makkata magaalada maka xaafadaheeda yaa hijrooday yaan hijroon waxaas ayay fiirfiirinayaan yaa ka tegey magaalada magaalada waxaa la rabaa inaan qofna ka bixin waxay rabaan limacrifati man qof inay gartaan bay halkaa u aadeen raxala canhaa maka ka guuray oo min almuslimiin ah iyo waman baqiya minhum iyo dadka ku haray wa kaana fiihim dadka wareegaya waxaa ka mid ahaado roondada samaynaya guryaha soo arkayay abujahlin iyo wa cutbatu bnu rabiicata labadaa nin baa ka mid aha fa nadara cutbatu cutba wuxuu fiiriyey ilaa manaasili banii jaxshin reer bani jaxshi guryahoodii tatanaawaxu tatanaawaxu yaa xaalay dhabanayso dhacayso fiihaa dhexdeeda alriyaaxu dabaylo assaafiyaatu ee boor kicinaya dabaylo boor kicinaya ayaa macnaha dhabanayay assaafiyaatu dabaylo oo assaafiyaatu ee boor kicinaya ciid kicinaya waaya ilaa ay guryihii dabaysha kaga dhabatay kaga dhacday oo watakfiqu guryihii ay isla dhacay ay macnaha guryihii isla dhacayso abwaabaha albaabadeeda khafqan isla dhicid guryihii waxa weeyaan albaabada isgaraacaya oo guryo laga tegay wa qaala wuxuu yidhi asbaxad waxay ahaatay diyaaru cud baa hadlaya diyaaru bani jaxshin reer bani jaxshi guryahoodii khalaa'an mid cidla ah tabkii ooyeysa ahlahaa ehelkeedii iyo dadkii ma garanaysaa ayay u ooyeysaa ka guuray oo guryihii waa kanoo waxaa ka muuqda cidla cidlo uma wadaca faqaala abu jahl baa wuxuu yidhi waman haaulaa'i kuwaa waa kuwa kuwama aa sheegaysid xataa tabkiyahum diyaaru ilaa guryuhu u ooyaan dadka saa qiimaha u leho ilaa guryuhu u ooyaan gaaray yaa aa sheegaysid cutbow waa kuwama uma wadaca abu jahl adaybay kula fiican yihiin weeye abu jahl wuxuu taabsaday yaa yaddahu gacantiisa ku taabsaday calaa daari cabdilaahi bni jaxsh anaha taabsaday waa maxay waa xoog gurigiiba wuxuu macnaha buu qaatay gurigii daartii cabdulaahi binu jaxshi oo sii socdo hijro u socdo madiine aaday gurigiisibuu taabsaday faqad kaana daartaasi waxay ahayd ajmala haadihi duyuuri daaraha midda ugu quruxda badan wa aqnaahaa midda ugu hodansan wajacala wuxuu gudagalay yatasarafu fiihaa daartaa inuu ku tasarufayo wa fii mataacaha iyo alaabteedii gacantuu la galayba horay alaabtii taallay iyo daartii kamaa yatasarafu se ugu tasarufo almaaliku qofku waxlihi fii mulkihi mulkigiisa waa wax macnaa waa la bilaqaysanayo waa wax maarata dhaca sidii qof waxli gurigiisa ugu tasarufoo kale ayuu gurigii iyo alaabtii taalay ugu shaqaystay oo ugu tasarufay abujahl ninkii la dhihi jiray falamaa balaqa cabdallaahi binu jaxshi cabdallaahi binu jaxshi markay gaadhay maa sanaca wuxuu sameeyey abujahlin bidaarihi gurigiis daartiisa uu ku sameeyey cabdullaahi oo sii socda oo xagga tegey markii loo sheegay dakara daalika arrinkaasu wuxuu u sheegay cabdullaahi lirasuulillahi nebi moxamed sal alla alay slam gurigayga abujahl baa la wareegay buu yidhi faqaala lahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi cabdullaahi alaa tardaa waar mayaadan raalli ku ahayn yaa cabdallaahi an yucdiyaka allaahu ilaahay inuu ku siiyo bihaa bibadaliha gurigaadi maka beddelkiisa daaran daar weyn oo fil jannati ku taalla gurigaa guri ka weyn oo jannada yaal ilaahay inuu kuugu beddelo mayaadan raalli ku ahayn qaala wuxuu yidhi balaa yaa rasuula allah raalli baan ku ah qaalana wuxuu yidhi fadaalika kaasaa laka ku ahaaday gurigaa beddelkiisa ayaa ku ahaaday saasuu ku yidhi fadaabat nafsu cabdillaahi cabdullaahi naftiisii diib bay noqotay mar haddii janno loo sheegay waqarat caynuhu ishiisina waa qabowsatay maa kaada ma sigin cabdullaahi binu jaxshin yastaqiru fi lmadiinati madiino inuu ku sugnaanayo bacda maa shay dabadi takabadahu oo ku soo dhibtooday oo min nasabin dhibaato ah fii hijratayhi labadiisii hijro alulaa tii hore iyo wathaaniyati tii labaad hijradii hore ee xagga xabashida iyo hijradii dambe oo hadda ah dhibaatadii soo madhay awgeed madiine inuu ku sugnaado ma sigin cabdullaahi wamaa kaada mana sigin yaduuqu inuu dhedhamiyo shay-an shay oo min dacmi raaxati raaxada dhadhankeeda ah fii kana fil ansaari ansaar dhinaceeda inuu ansaar dhinaceeda raaxo dhadhamiyo uma suuroobin bacda maa naalahu bacda maa shay dabadiis naalahu gaaray isaga cabdullaahi ah huuda cabdullaahi u celi oo min adan dhib ah calaa yaddi qurayshin quraysh gacanteedana ka soo gaaray dhibaatada qurayshi marisay awgeed inuu raaxadaas iska dhadhamiyo ansaar la joogo ma uma dhowaan inuu dhadhamiyo xataa shaa allahu ilaa ilaahay ka doonay an yatacarada inuu u bambaxo cabdulaahigan liaqsaa imtixaanin imtixaan midka ugu adag imtixaankaasoo carafa uu garanayo fii xayaati noloshiisa intuu noolaa imtixaankii u darnaa ee soo mara ilaa uu u bambaxay ayib an yatacarada iyo huwa an yucaaniya waaya inuu dhadhamiyo acnafa tajribatin tajribo midda ugu ugu daran cunfi ugu sh- ugu kakan taasoo laqiyahaa uu la kulmo mundu aslama waagu islaamay laga soo bilaabay ilaa maanta falnurhiq aan u dheg raaricinno assamca maqalka liqisati tilka tajribati tajribadaa iyadaa qisadeeda tajribada alqaasiyati ee qallafsan almurati ee kharaar bal arrintan ku dhacdee kharaar ee qallafsan isagu haynoo ka warramo oo aan warka u dayno inta daba wuu u yeeray alrasuulu nebigu salawaatu ullaahi calayhi amaaniyatin sideed buu u yeeray oo min asxaabihi ka mid ah lilqiyaami buu ugu yeeray inay u qumaan biawali camalin camal iyo howlgalkii ugu horeeyey camalkaasoo caskariyin cas- militari ah fi lislaami islaamnimada dhexdeeda howlgal militari kii u horeeyey oo islaamnimada dhexdeeda ah baa sideed nin loogu yeeray fiihim waxaa ku jiray ragga cabdullaahi binu jaxshin kow wa sacd binu abi waqaas labo wa qaala wuxuu yidhi nebigu "La u- la uamiranna idinka madax dhigeen idinka amiir yeeleen calaykum dusheenna asbarakum kiina idinku sabirka badan cala aljuuci gaajada iyo walcada shahraadka uma caqada liwaahum calankoodii baa nebigu guntay licabdillaahi binu jaxshi buu u dhiibay isagoo noqday ninka ammaantaa leh fa kaana awala amiirin buu ahaaday amiirkaasoo ummira looga amiir dhigo calaa daa'ifatin koox oo min almu'miniina ka mid a dad mu'miniina qofkii u horeeyo oo loo dhiibo ayuu ahaa waxaa la leeyahay war caalankii u horeeyey iyo amiirkii u horeeyey xamse bin cabdulmudalib buu ahaa xamse bin cabdulmudalib ayuu ahaa dee abtiba u ahaa xamse xamse walaashi baa dhashay ninkan laftiisa cabdullaahi binu jaxsh ama isku mar bay ahaydna waa la yidhi xadada arasuulu nebiga ilaahay waa qorsheeyey ar- rasuulka alkariim wanaagsan sal alla alay slam licabdillaahi binu jaxshi wuxuu u xariiqay wijhatahu ujeedkiisa ujeeddada iyo wijhada u dhaqaaqayo maxaa ciidan layska diray maaha ciidanka waxaa loo xadiday oo amar lagu siiyo loo calaamashay loo bartilmaameed sameeyey dhanka al raba inay aadaan wa acdaahu nebigu wuxuu u dhibay cabdullaahi kitaaban qoraal wa amarahu wuxuu amray allah an yandura fiihi qoraarka inuusan fiirin ilaa bacda masiirati yowmeyni ilaa laba maalmood oo ka socdo warqadan ho waxaa ku qoran waxaa akhrin ka dhaan laba maalmood markaa soconays halkaasna u dhaqaaq falama inqadaa inqadaa markuu dhammeeyey dhammaystay falama inqadaa markuu go-ay calaa masiiri sariyati ciidankii saankaa socodkiisii yowmaani laba maalmood markay dhammaadeen nadara cabdullaahi baa fiirshay fil kitaabi warqadii wax ku qoran ballantii baa la oofinayaa faidan fiihimse waxaa ku taal idaa nara- idaa nadarta fii kitaabi kitaabkayga markaa fiiriso haadaa ee kana kitaabku famdid soco xataa tanzila a ka degtay degaysid nakhlata meesha nakhle la yidhaahdo oo bayna daa'if wa maka u dhaxaysa fatarasad u soo kuurgal bihaa iyada qurayshan quraysh quraysh u soo kuurgal soogow xogtooda waqif lanaa noogu soo dul istaag calaa akhbaarihim wararkooda wararka reer quraysheed noo keeno noo soo ogow wamaa in atama maba u dhammaystirin cabdullaahi alkitaab warqadii xataa qaala uu ka yidhi isagoo weli akhrinaya samcan maqal iyo wadaacatan baa linebiy illaahi u ahaatay nebiga ilaahay waa yeelay samcan wadaaca uma qaala liasxaabihi asxaabtiisii buu ku yidhi cabdullaahi binu jaxsh ina rasuulallahi nebi moxamed sal allahu alay wasalam amaranii wuxuu amray an amdiya inaan aado ilaa naklata meesha la yidhaahdo liarsuda inaan u cimil galo u kuur galo quraysha xataa aatiyahu biakhbaarihim ilaa nebiga ugala imaado iyaga wararkooda waqad nahaanii wuxuuna ii diiday nebigu an astakriha inaan dirqiyo axadan oo minkum idinka idinka mid a calalmudiyi inuu tago raaco maciyo maciga inaa idin khasbo khasab ii raaca idin dhahana nebigu waa ii diidey faman kaana qofkii ahda yuriidu mid doonaya ashahaadata shahiidnimo oo wayarqabu fiihaa jecel shahiidnimada falyasxabna hayla saaxiiba hay raaco rag dagaal u socdaana waxaa laga yaaba inaa meesha kusoo le-annee waman kariha daalika qofkii dhibsanaya arri- arrinkaasna falyarjic ha noqdo hayra madmuumin xaa leeyahay mid la ceebaynaya keyrkiisa iyadoo aan la ceebaynayn isagoona ha iska laabto oo gadaal ha u noqdo saasuu ku yidhi faqaala alqowmu qowmkii waxay dhaheen saamacan maqal baa u ahaaday iyo wadaacatan adeecid lirasuulillaahi nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam inamaa namdi waanu tegaynaa macaka macaada xaydu meelo amaraka nebiyullaahi nebiga ilaahay ku amray baan ku raacaynaa uma saara alqowmu qowmkii waa socdeen xataa balaquu naqlata ay ka gaareen wadafiquu ay ka gudagaleen yajuusuuna inay baarayaan inay wareegayaan khilaala adduruubi derbiyada iyo wadooyinka dhexdooda adduruubi waxaa la yidhaha wadooyinka dhexdooda liyatarasaduu inay u kuur galaan oo u cimilo galaan akhbaara qurayshin quraysh wararkeeda wa fii maa hum kadaalika xilli ay sidaa yihiin absaruu waxay arkeen saxaabadu can bucdin meel fog qaafilatan ciidan safar ah oo liqurayshin u ahaatay safar reer quraysheed leeyihiin fiihaa iyada dhexdeedana safarkaas qaafiladaas arbacatu rijaalin afar ninaa waday huma afartan kuu sheega cabdullaahi bn alxadramiyi kow waalxakamu bnu kaysaana labo wa cuhmaanu bnu cabdillaahi saddex wa akhuuhu walaalkiis almugiira alla dhiis wa macahum waxaa afartan nin macooda ahaa tijaaratun ganacsi oo liqurayshin reer quraysheed leedahay fiihaa dhexdeeda waxaa ahaa tijaarada juluudun hargo iyo saamo wa zabiibun zabiib iyo wanaxwuha waxyaala la mido oo mimaa kia kaanad ay ahayd tattajiru bihi mid ka ganacsato qurayshan quraysh weligeed baa hargahan waxaan laga ganacsan jira cinda daalika buu akhada asaxaabatu saxaabadii waxay guda galeen yatashaawaruuna inay tashanayaan fii maa beynahum waxa dhexdooda ah wa kaana alyowmu maalinku wuxuu aakhira yowmin maalintii ugu dambeysay oo min alashhuri lxurumi bilaa xurmada le bishii u dambeysay maalintii usii dambeysay ayaa maalinkaas ahay dulqacda wadulxija wamuxaram warajabu biluhu waa kuwaas faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii in qatalnaahum afartani haddaan layno fa innamaa naqtuluhum waxaanu dilaynaa fi shahri lxaraami bishii xurmada lahayd oo waa maanta u dambaysay wa fii daalika kaa dhexdiisana waxaa ahaaday maabaa ahday fiihi dhexdiisa ahaadayo min ihdaari xurmati haada ashahri bishaan ee tana xurmadeeda haduryeeliddeeda ah ee kutumashadeeda ah iyo wa tacarud ubanbixida lisukdi alcarabi carab caradeeda jamiican dhammaan haddii aan ninkaan nimankaan layno carabna waa inoo caroonaysa oo weerar ka qaaday baan noqonaynaa bilo xurmo leh wain ahmalnaahum haddaanu kaadina raggaanu iska korannana xataa yanqadiya hada alyowm ilaa maalinkuu ka dhammaanayo dakhaluu waxay gelayaan fii ardi lxarami dhulka xaramkay naga gelayaan ciidanku iyo safarku iyo maka dhul xaram hadday galaanna wax uga dabi tegi kara ma leh haddaan laynana waa bilihii xurmada lahayd haddaan iska daynana waa naga fakanayaan wa asbaxuu waxayna ahaanayaan hadday xaramka galaan fii ma'manin makaano aamin bay mina xaggayga ka ahaanayaan cid u dhowaanka dhamma leh wamaa zaaluu kama zuulin yatashaawaruuna inay showrayaan xataa ajmacuu ra'yahum ra'yigooda ilaahay ku dul go-aamiyeen cala alwuhuuqi yaa inay ku boodaan ama weeraraan calayhim raggii saxaabada maya waxa weeyaan kamay zuulin yatashaawaruuna xataa ajmacuu ilaahay ka go-aansadeen kaga gooyeen ra'yahum ra'yigooda cala alwuhuuqi inay weeraraan oo ku boodaan calayhim gaalada iyo waqatlihim inay laayaan gaalada waa kuwa afartii ninoo safarka watay iyo inay laayaan iyo waaqdi maa fii aydiihim gacanahooda waxa ku sugan inay qaataan haniimatan xaalu yahay wa fii laxadaatin lisla ilbiriqsiyo qataluu waxayba dileen saxaabadii waaxidan mid oo minhu afartii nin ka mid a wa asaruu inayni labana waa qafaasheen wa farara raabicu kii afraadna wuu cararay min eydiihim gacanahooda ka cararay afar nin bay ahayd mid waa cararay midna waa la dilay labana waa la qabtay saasaa dhacday istaaqa cabdullaahi wuxuu kaxays cabdullaahi bnu jaxsh iyo wa saaxibu saxaabadii la socotay alla siirayni labadii ninoo la qafaashay bay kaxaysteen walciira safarkiina waa kaxaysteen mutawajihiina xaalay yihiin kuwa fooda saare u jihaystay ila almadiinati madiine xaggeeda falamaa qadimuu calaa rasuulillahi nebi maxamed marka u soo galeen sal alla alay slam oo wa waqafa nebigu ogaaday calaa maa facaluhu saxaabadu waxay sameeyeen nin inay dileena istakraha istankarahu nebigu waa inkiray ashadda alistinkaari inkirid midda ugu darnaanshaha badan wa qaala lahum wuxuuna ku yidhi wallaahi maa amartuku anugu idin ma amrin biqitaalin dagaal idinma amrin wainamaa amartukum waxaan idin amray an taqifuu inaad soo ogaataan calaa akhbaari qurayshin quraysh wararkeeda wa an tarsuduu inaad u soo cibil gashaan xarakataha dhaqdhaqaaqeeda wa awqafa alasiirayni wa awqaf waxaa la soo taagay alasiirayn labadii la qafaasho waa la joojiyey xataa yandura ilaa uu ka fiirinayo fii amrihimaa amarkooda amar xag rabi ka yimid weeye wa acrada xataa yandura ilaa kufriga fii amrihima wa acrada waa ka jeensaday waa nebiga cala alciiri safarki falam yaakhud minhaa shay nebigu waxba kama qaadan safar iyo dad la qafaashay keeneen saxaabadani safarkii waxba nebigu kama qaadan cinda daalika arrinkaa agtiisa baa suqida la shallaysiiyey fii aydii cabdillaahi binu jaxshi cabdullaahi binu jaxshi gacnihiisa iyo wa asxaabi asxaabtii la socotaba shallaytaa ku dhacdo farahay qanineen waayqanuu waxayna yaqiinsadeen annahum iyagoo halaku inay halaagsameen waa bimukhaalafatin khilaafidda ay khilaafeen darteed liamri rasuulillaahi rasuulka ilahi amarkiisa sal l slm wasaada calayhim wasaada waxaa u ziyaadiyey calayhim dushooda alamr amarkii wuxuu u ziyaadiyey dayqan diiqan ciriiri mada wasaada waxaa u ziyaadiyey calayhim dushooda alamra amarka diiqan ciriiri waxaa u ziyaadiyey anna ikhwaanahum halkaasaa faacilka laga dhalaalinaya anna ikhwaanahum kownuu ikhwaanihim walaalahood ahaanshahooda walaalahaasoo min almuslimiina dafiquu inay gudagaleen yugiruuna inay badinayaan calayhim saxaabada dushooda min allowmi canaanta wayaswaruuna inay weji dadbayaan canhum saxaabada ka weji dadbayaan kulamaa maruu bihi marna laal markay soo maraan oo wayaquuluuna ay leeyihiin saxaabadu khaalafuu kuwaani waxay khilaafeen amra rasuulillaahi nimanka bishii xurmada nebigu aan dhihin dagaal bilaaba ninna dilay kuwana soo qafaasha xoolana soo qaatay amarkii rasuulkaay khilaafeen bay dhahaya waqad isdaaduu waxay u siyaadsadeen xarajan ciriiri calaa xarajin ciriiri kale dushiisa xiina calimuu markay ogaadeen anna qurayshan ittakhadad inay yeelatay min haadihi alxaadidati dhacdadaas dariicatan dhaleecayn waxa weeyaan dariicatan gaarid dhaleecayn wey linnayli gaarid ay gaaraan min rasuulillahi nebi maxamed sal l slm iyo watashhiiri ceebayn bihii nebiga ay ku dhex ceebeeyaan bayna alqabaa'ili qabaaisha dushooda fakaana taquulu waxayd mid dhahda qurayshtu ina muxameda qad istaxalla shahra alxaraama bishii xurmada lahayd buu xalaalaysa fasafaka fiihi dama dhiig buu daadiyey waa khadal maal xoolow qaata waa sareer rijaal rag buu qafaasha way ku ceebaynayaan falaa tasal habow su'aalin cidnaba can mablaqi xusni rasuulillaahi can mablaqi xusni cabdillaahi binu jaxshi cabdullaahi binu jaxshi tiiraanyadiisa meeshay gaadhay iyo waa asxaabii raggii la socday maxay u tiraanyoonayaan calaa maa farada wixii xadgudub noqday calaa maa farada wixii ka dhacay minhum iyaga iyagoo qowmaynaya walaa can khajalatihim yaxyaxoodii iyo khajalkoodiina cidna ha weydiinin ay ka khajaleen min rasuuli illahi nebi moxamed sal alla alay wasalam maxaa yeelay waa limaa awqacuuhu nebiga waxay ku dhex tuureen fii dhexso min alxaraji dhibaataa dhibaatay nebiga sabab ugu noqdeen gaaladii iyo ummaddii o dhan ay dhahaan bilii xurbad lahayd ba dad laayey dad qafaash xoolo dhacay waxaas waay walama ishtadda calayhim ulkarbu kurbadii markay ku darnaatay asxaabada wahaquula calayhim ulbalaau beladii ku dul cusnaatay jaaahum lbashiiru mid bishaaraynaya aynu yimid kaasoo yubashiruhum bishaaraynay bianna allaha ilaahi subxaanahu qad radiya inuu ka raali noqday can saniicihim waxa ay sameeyeen nimankaas saxaabada ah bay ugu bishaaraynayeen axadkaasaa u yimid wa annahu ilaahayna anzala inuu soo dejiyey calaa nebihi nebigii sal alla alay slam fii daalika arrinkaa dhexdiisa qur'aana qur'aan in nebi maxamed lagu soo dejiyey arrintaa ka hadlay falaa tasalha weydiin cidnaba can madaa farxatin farxadooda yoolkeeda waqad dafiqa annaasu dadku waxay gudagaleen yuqbiluuna calayhim inay soo qaabilayaan mucaaniqiina xaalihi kuwa luqumaysanaya mubashiriina xaalihin kuwa bishaaraynaya muhaniina xaalay ahaadeen kuwa tahniyadeynaay wahum iyaguna yatluuna waxay akrinayeen maa nazala wixii degay fii camalihim camalkooda oo min qur'aanin majiidin qur'aan sharaf leh falaqad nazla calى nabiy nebi maxamed sal waxaa ku soo degay qowl اllahi ilaahay hadalkiisa oo yidhi calad kelimatu ilahay kelimadiisu ha sarayse yasaluunaka can اlkhamri yasaluunaka can shaari اlxaraami qitaalin fiih qul qitaalu fiihi kabiiru wasadu can sabiili اllah wakufr bihi wاlmasjid اlxaraami waikhraaji ahlihi minhu akbar cinda allah والfitnaة أkbar min alqaatl taasaa nebigu akhriyay falama naزlat اlaayaat اlkariimaat aayaadkan wanwanaagsan markay soo degeen daabad waxaa diib noqotay nafsu rasuuli nebiga naftiisii alkariimi wanaagsanaa nebigii salawaat اllaahi عalayh faأkhada alciira safarkiibuu soo soo qaatay wafada alasiirayni labadii la qafaashayna waa iska furta waradiya wuxuuna raalli ku ahaaday can saniici cabdillaahi waa nebiga cabdullaahi binu jaxshu sancadiis iyo waa asxaabi isaga asxaabtiis id kaanad waxay ahayd qaswatu duulaankoodu haadihi tana xadaثan dhacdo oo kabiiran weyn fii xayaati اlmuslimiina muslimiinta noloshooda dhacdo weyn ayay ahayd ilaa waxa weeyaan waa mararkii u horreeyey dagaalka waqatiiluhaa ninka lagu dilay ciidankan awalu mushrikin gaalkii ugu horreeyey weeyo araaqa almuslimuuna muslimiintu ay daadiyeen damahu dhiiggiisa ninkii ugu horreeyo muslimiintu dhiiggiisa daadiyeen gaaladaasu ku jira waasiraahaa kuweeda la qafaashayna awalu asiirayni bay ahayn laba la soo qafaashi kuwa ugu horeeya kuwaasoo waqacaa ku dhacay fii aydi lmuslimiina muslimiinta gacantooda wa raayatuhaa calankeeduna awalu raayatin buu ahaa caqadathaa ay gunuday ay xidhay yadu rasuul lahi sal alla alay slam salawaatu ullah caleyh wa amiiruhaa ciidanka ninka watay cabdullaahi binu jaxsho awalu man weeyaan ducida loogu yeeray biamiiri almu'miniin uma kaanat badrun uxud dabadiis beder baa dhacay faablaa waa muujiyey fiihaa dhexdeeda cabdullaahi binu jaxsh min kariimi lbalaa'i balaayada teeda wanaagsan maabuu muujiyey yaliiqu laa'iqu ah biiimaanihi saxaabigan iimaankiisa wax laa'iqu ah uma jaa-ad uxudun uxud baa dhacday oo timid dee uxud intay meesheedii ka soo guudhay meel kale ma imaane dagaalka uxud baa dhacay weeye fakaana licabdillaahi binu jaxshi iyo wasaaxiibihi waxaa u ahaaday saaxiibkiisu waa sacd bin abi waqaas macahaa uxud maceeda qisatun qisadaasoo laa tunsa aan la halmaami karin falnatruk ilkalaama hadalka aan u dayno lisacdin liyarwiya lanaa soo noogu wariyo qisatahu qisadiisa iyo waqisata saaxibihi saaxiibkiisa qisadiisa soo noogu wariyo qaala sacd bn abi waqaas wuxuu yidhi lamaa kaanad markay ahaatay uxudun dagaalkii uxud la dhihi jiray waxaa hadlaya sacd bin abi waqaas si fiican u dhegayso qisadan sacad bin abi waqaas wuxuu yidhi dagaalkii uxud markuu dhacay laqiyanii cabdullaahi binu jaxshi baa ila kulmay wa qaala wuxuu yidhi alaa tadcu allah mayaadan ilaahay tuugayn faqultu waxaan idhi buu yidhi balaa inaanan tuugin iska dhaaf waan tuugayaa fakhalownaa waxaan u qaali noqonnay fii naaxiyatin dhinac dhinac baanu istaaganay meel gaar ah fadacowtu anaa ilaahay baryaday dagaalku marka lagu jira waa oo laysku saftana ducada waa la aqbalaa faqultu waxaan idhi ducadaydii yaa rabbi ilaahadow idaa laqiitu alcaduwa cadowga markaan la kulmo maalinta uxud falaqinii ilaahayow iga horkeen aniga rag dagaalamaya weeye falaqinii ilaahu ila kulansii waa maxay ilaahu iga horkeen rajulan ee iga horkeen rajulan nin ninkaasoo shadiidan uu daran yahay ba'suhu baaskiisa iyo dagaalkiisu macnaha nin dagaal daran oo gaalada ah ilaahu iga horkeen shadiidan uu daran yahay xaraduhu caradiisuna ay daran tahay carab badan muslimiinta necab kaasoo uqaatilu aan la dagaalamo aan la dagaalamo anoo sacad bin abi waqaas wa yuqaatiluni isaguna ila dagaalama uma arzuqnii sacadna waa dadka ducadooda la aqbalo uma arzuqnii ilaahayow igu arsaaq aldafara yaa inaan ku liibaano calayhi inaan ka gacan sarreeyo gacanta inaan ku dhigo inaan ninkaa ka adkaado uma arzuqnii igu arsaaq aldafara calayh xataa aqtulow ilaa aan ka dilo wa aakudu aan ka qaadanayo salaabahu furkiis hubka iyo alaabta uu wataa salab la yidhaahda faammana aamiin buu yidhi cabdullaahi binu jaxshi calaa ducaa'i ducadeyd markaan ducaysay aamiin iyo duca wada socoto wey waa jidhaaya aamiin buu yidhi allaha kuu yeelo waxaa codsatay waraan ducaysanay ha dhinacni soo istaaji ninba markiisoo ilaahay baryaya uma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi binu jaxshi allaahuma arsuqnii ilaahu ana igu arsaaq rajulan nin shadiidan uu daran yahay xaraduhu caradiisu shadiidan ba'suhu dagaalyahana ba'sigiisuna daran yahay kaasoo uqaatiluhu aan la dagaalamo fiika adiga darta oo yuqaatilun isna ila dagaalama uma yaakudunii iqabta aniga saxaabigii baa hadlaya gaalku iqabto oo fayajdacu uu gooyo anfii sankayga wa udunii dhegtayda aniga gaal ilaahu iga horkee gaalkaas gaal dagaal daran ha ahaado deedna ilaahu dartaa aan ula dagaalamaa deedna sanka uu igooyaa iyo dhagaha fa idaa laqiituka qadan birri oo qiyaamaha markaan kula kulmo yaa birri hadda waa uxud haddii maanta aan dhinto birri haddaan kula kulmo qulta ay dhahdi ilaahayow fiima maxaybaa juduca anfuka sankaada lagu gooyay iyo wadunuka dhagahaada ay dhahdid ilaahu markaasna markaan kuu imaado ay dhahday weydiiso war maxaa dhegtaadii sankaada lagu jar oo fa aquulu aan dhaho ilaahayow fiika adiga dartaa baa loo jara diintaadaan difaacay iyo wa fii rasuulika rasuulkaada darti fa taquulu aad dhahdid sadaqta run baa sheegtay ilaahayow adna aad dhahdid waa runtaa cabdullaahi binu jaxshi haa aa ii rumayso qaala sacd binu abi waqaas wuxuu yidhi laqad kaanad waxayn ahaatay dacwatu cabdullaahi binu jaxshi khayran mid ka khayr badan min dacwati ducadaydi saxaabiga tarjamada la iga duco fiicnaa baydi falaqad ra'aytuhu waa arkay aakhira nahaari maalinta gelinkii dambe dagaalka uxud walxal qad qutila la dilay oo wamuhila bihi la suuro xumeeyey hilibkiisa la jarjartay walxaal ina anfahu sankiis iyo waudanahu dhegtiisana la mucallaqaanin la suray calaa shajaratin geed bikhaydin miiq iyo dun ama xarig dhegtay gooyeen sankay gooyeen xarig bay ku xireen geed bay saa u sureen ilaa markuu dhintay bay ku falaadeen meydkiisii bay ku falaadeen isagaana awal sidaan beryo waxaan rabaa buu yidhi ilaahay inaad dhawriah maxaa sanka lagaaga gooyey iyo dhagaha oo aan ku dhaho ilaahu adiga darta adna aad dhahday waa runta waay sidaa markay dhacday sidaa markii ay dhacday gelinkii dambaba waxaan arkay buu yidhi iyadoo xariggaas kula xirxiran yahay istajaaba allaahu ilaahay baa ajiibay dacwata cabdillaahi bini jaxshin cabdullaahi binu jaxshi ducadiisibaa ilaahay aqbalay faakramahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey bishahaadati shahiidnimou ku karaameeyey kamaa akrama si ugu karaameeyey bihaa shahi- shahiidnimada shahaadadaas khaalahu abtigiis sayida shuhadaa'i shuhadada sayidkooda ahaa xamsata bina xamsata bna cabdilmualibi ahaa abtigiis weeye hooyadii la dhashay xamsi abtigiisba sow isla dagaalka uxud laftiis sayidu shuhadaa maalinta uxud toddobaatanka xamsa kow waaye qabrigiisu macruuf shuhadaa uxud saasaa silig weyn loogu soo heraaray saddex baa qabrigooda marka muuqdaa labadan isku abtiga ah xamse bin cabdilmualib iyo cabdullaahi binu jaxsh iyo muscab bin cumayr saddexdaasaa toos u muuqanayaa la yidhi fawaaraahumaa wuu asuray labadaba xamse iyo cabdullaahi binu jaxsh midna waa adeerkiis waaye oo weliba haddee isku caanane nugeen oo dhan kalena walaala ka yihiin waa kaa nin eedadii baa dhashay waana seedigiis wuu asuray alrasuulu اlkariimu nebigii wanaagsanaa sala اllahu calayhi wasalam macan si wada jira bow fii qabrin waaxidin hal qabri wada geliyey walxaal buu qabriga nebigu dhigay dumuucuhu ilintiis ilintiis nebiga ilmada iyo ilintu ilintiisi adaahiratu ee daahirada ahayd turawii ay waraabinayso ay cokanaysiinayso faraahumaa ciiddooda ciiddii lagu aas nebiga ilin baa saago socotay siduu uga naxay xamse dee qur-aanka oo isaga yidhi "Waa- ballan waxaan ku qaaday inaa intaasoo kale kuugu argudo waaye ciiddoodii ay waraabinayso ilinta nebiga ka degaysa ciiddii almudammaqa lagu dharoobay biduyuubi shahaadati shahiidnimo diibabkeed iyo cadaradeed iyo barafuunadeed radia allaahu canhuma wsala allahu wslama calaa sayidina moxamed wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab